aan is aragnayoo iyo bila-aadni aan is aragnayoo intii aanu meesha isla tagna aan ahayn oo deegaankaah maba jirto firdilna weligay qof bila-aadni iyo xataa markaan yaraa ilmaha ilmaha la dagaalama maahayn iska dhaaf adoorno weyn oo mas-uul aan ahayn taa coyaalka coyaalka rabshada badan maan ahayn marka taas waxaan umalaynaya waska un qof qof jirdil u baahan laakiin waxaan filaa qof jirdilshuu heli doonan aniga hadda waiga badbaada qofna inaan jirdila suuragal maaha laakiin qofka waa la jirdila yiri waa qof raadsanayo qof jirdish laakiin annaga mana jirdili doono qof ma shaqadan ka shaqeyna ana jirdil maaha ciidamana ma ihi askarina miihi dembi baarana miihi maxaa aniga qof jirkeed isukaya keenay horta marka mana malay ma odayaal un degmadaas madiina oo wax yar ka qaaqaato guddoomiyaha madiina oo mushaar siiyo waa maqlaya meelaha degmada madiina dhexdeeda idaacadaha loogu lagula xiriirinayo waa maqlaya laakiin hadda wax dhibaataa shacabka aduguna waa imaan kartaa meel hadda ciidamada koonfur galbeed oo meel magaala ah oo ay joogaanna ma jirte xarada dhanaana oo loogu talagalay inay tababar ku qaataan si ay jidka marka iyo u furaan banaadir inta ka dhexlay ciidamada ku egyihiin marka intaan ka maamul ayaan wasiir u ahay wasiirka ganacsigana ka ahay waa dhab laakiin aan ku xusuusiyo adiga iyo kuwa sidaa yidhaahba maamulka koonfur galbeed wuxuu ku dhisan yahay dastuur dastuurkiisuna wuxuu sheegayaa magaalada marka inay u tahay magaalada ganacsiga magaalada marka iyo gobolka banaadir dhinaca xeebtana waxaa degan shabaab in jidkaa la furo oo ay suuro gasho ganacsiga magaalada marka inuu shaqeeyo ayaana meeshaan u joogaa waa shaqadayda qayb kamida gudda xuduudeed iyo wasiir xuduudeed iyo waxaasina maba jiraanba oo xuduud lagu murmaa meeshaada ma jirto ambaan ka hadlay ambaan u imid laakiin sidii ugu horumari lahaa ganacsiga dhulkan muxuu ahayd udhexeeya loo furi lahaa wadadana loo furi lahaa magaaladaasna maadaama magaaladii maamulka u xushay inay magaalo ganacsi